mar kana waxaan microphone ku duwaya insha allah tacaala doctor cabdiraxman diriya moxamed oo aad kulligiin wada garanaysaan ama cidda aan shaksi ahaan ula kulmin ay yani hawada ka baratay waxaad garanaysaan takhtarku ahamiyadda uu ku leeyahay ama culeyskiisu inta uu gaarsiisan yahay uu ku leeyahay mujtamaca soomaalida dhexdiisa marka loo fiiriyo dhinaca talagelyada ama dhinaca caafimaadka marka wax ka bixin mayo tusaale fara badan ama information fara badan doctor maxamed baa loo yaqaanaa baa laga yaaba last namekiisa soo hormaray marka ayada laftigada waa fadli doctor cabdiraxmaan deriya moxamed access medical center oo ku taala minneapolis insha allah tacaala marka asaga ayaan u banaynaya majaalka
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه marka hore ayoa ikhwata akhawatka islaam assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa yani dabcan waa arrin really aada iyo aada loogu farxo caawa in intaana qofka soomaaliya oo muslimiina oo habeen sabtiya oo ka warqabno sida ay waddankan tahay meeshaan isugu timaado waxaa shaka ku jira ilaahay inuu noo naxariisanayo isbuucyadan laga tegay dadkeenu waxay marayeen oy welina ku jiraan marxalad stress ah saan ognahay laakiin ilaahay haddaan ka baqno oo masaajidiisa iyo maraakista islaamka uu leeyahay aan imaadno ilaahay waa noo naxariisanaya kurbad walbana oo naga qaadiya insha allah walxaqu daa'iman sayantasir waxaan rabay wax yar inaan ka sheego markaskan ma yani roorka uu ka ciyaari karo mujtamaca soomaaliyeed ee magaaladan degan xagga caafimaadka oon soo koobo marka yani mujtamaceen waxyaaba badan ay u baahan yihiin sidaan wada ognahay oo ku saabsan xagga caafimaadka wax walbana waxaa furo u ah wixii aada og tahay wa waxaa layihi kuma dhibaan haddii mujtamacii uu uu og yahay cuduradii sida loo kala qaado cuduradii sida loo difaaco cuduradii sida loo daaweeyo way way sahlanaan doontaa marka inta biidni illaahi yani cudurada u dhaawacan ama u jiran maxaa yeele waxaan nahay ummad islaama oo asaaskooda uu yahay iqra ummaddii ugu horreysay oo ilaahay subxaana watacaala uu yiri wax aqriya islaamka ah marka inaan educationkii aanan ka faa'iidaysan waxay tahay yani wax islaamka uusan ogolayn yaa qaadi kara marka educationkaas ama waxbaristaas mujtamac yaa bari kara kuwii wax yaqaanay oo ilaahay uu u dhiibtay cilmiga marka dadka cilmiga leh waa inay taxadiraan maxaa yeelay ilaahay baa u dhiibtay cilmigaas waa inaanay ku kibrin oo aanay dhihin anigaa cilmiga ku dadaalay oo anigaa dhakhtar noqday ama p h d wata marka waa yani waxaa la noqonayaa wixii wax aniga aan leh cid kale ilamaada waa dembi say adigu ila tahay waa kibir ilaahayna raali kama ah cilmigaas ilaahay baa ku dhiibtay waa amaana inaa ilaahay khidmadiisa ku samaysid baa lagaa raba haddaad kaligaa la tegtid meel la tegi maysid waad ku khasaaraysaa waa wax la rabo marka kuwa cilmiga leh waajibkaas baa saaran in mujtamacii islaamka ahaa ee soomaalida magaaladaas joogay ay wax baraan ay baraan caafimaadkii oo ilaahay amaanadaas uu dhiibtayna ay kasoo baxaan waxaa nalagu eedeeyay dadka soomaaliyeed oo cilmiga leh inay ka baxaan mujtamacoodii ay ka weynaadaan oo yidhaahdaan maba af naqaanaba dadkan ee anaga isku afmani waa arrin cajaa'iba shaksiyan aniga saan qabo maxaa yeele cilmiga waa amaana caafimaadku waa amaana ilaahayna waad ogtay qur-aanka sida uga hadlay amaanada laftigeeda marka waxaan soo qaadaya oo keliya saddex waxyaabood waan ka rabo inaan ka sheego markaskan yani qiimaha ay qeybta u ka qaadan karo dadka soomaaliyeed way safraan saan u ognahay ama waddanka gudihiisa ku safraan ayagoo gaari wata ama waddanka bay ka baxaan oo soomaaliya tagaan ama waddamada dariska la-ah ama reeroodi bay soo salaamaan yurub meelahaas oo kale marka nin soomaaliyeed baa halkan igu yimid maalin dhaweyd oo yihi safar baan tegayaa safarkaas maxaa halisoo iigu jira halista ku jirta maxay ta dhakhtaro marka si aad u ogtiin dadku waxay tagaan travel clinic oo ay tallaalooyin iyo daawooyin iyo wax sii qaataan markay safrayaan laakiin wuxuu ahaa ninka ugu horreeyey oo su-aashii ugu khatarsanayd u weydiiyey ilan haddii aada kenya tagto ama soomaaliya lagu yidhaahdo malaariga iska ilaali tifoga iska ilaali tyfoidka daacuunkii waxaan ka cab waa wax sahlan laakiin ninkan su-aasha weydiiye waxay ahayd safarka aan gelayo diyaaraddaas aan raacayo laba katan ka saacadood khatarta igu jirtaa maxayta su-aashaa sababta u weydiina waxay ahayd nin soomaaliyeed ayaa ku safray waddanka gudihiisa oo safarkaas halis weyn kasoo gaartay marka wuxuu raba inuu wax ka ogaado waxyaabaha marka markaskan looga baahan yahay inuu mujtamaceena uga faa'iday waxaa kamid a safarka halis weyn baa ku jirta qofka bini aadamka hadduu fadhiyo muddo saacada dheeraada waa dhiiggii lugoy ku jira way goraray xinjir baa samaysanaysa xinjirtaas ama ama caloodkaas haddii meel aan loogu talagelin ay tagto waan ognahay dhibaatada ay keenayso imbuli wax la yidhahda ayaa jirta ama imbolism wadnahay geli kartaa sanbabkay geli kartaa maskaxday geli kartaa hadday maskaxda gasho waa stroke hadday wadnaha gasho waa stroke hadday sanbabada gasho waaba halis waa wax la yihahdo pulmonary imbolism oo qofkii ma neefsan karo maraykanka ilaa lixdan kun oo qof ayaa dhaawacaasi gaara oo diyaarada raaca sanad walba qaarna way ku dhintaan ayagoo sii socda qaarna waa in waa laga gaara mataalka waxaan ku keenaya gabar yar oo saddex iyo labaatan jir ah ayaa arrintaasi ku dhacay sweden bay u socotay magaalada bay ka tagtay cudur kale may qabin markay duushay diyaaraddu markay saddex saac sii socotay oo canada sii marayso ayay naysan weyda way wareertay way huqaacday way dhacday diyaaradii marka way qayliyeen oo dhaktar meeshii ma fadhiyaa cid ma fadhiso yurub uma dhawa kanadi uma dhawa maraykanka way ka tageen qofkana nafteedii halis bay ku jirta oo halkan bay ka dhacday magaaladan bay degantahay gabadhaas alxamdulilah way way badbaaday diyaaradii waay waxay la aaday iceland rikyovic meeshan la yihahday bay ka degtay ajarkeedaa lagu dejiyey diyaaraddaas waa la baaray cudurkan hadda aan sheegaya xinjir baa boogday maskaxda ka gashay strog baa ku dhacay oo meesha lagu qalay oo alxamdulilah la badbaadiyey way way soo celisay way joogta hadda gabadhi marka waxaa kamid a waxyaabaha loo baahan yahay markaskaasi inuu ka shaqeeyo waxyaabaha yaryar ilan cudur waxaa fiican in laga hortago in in la daweeyo ayaa fiican prevention is better than cure waxaan ognahay mujtamaceena siduu ugu soo batay cuduradan dhiikarka iyo sokorta ay ka mid tahay waxyaabaha aan jeclahay mujtamaceena uu si fiican uga faaidaysto waxaa kamid a inuu qofku ogaado uu cilmi u yeesho cudurkan aada qabtid inaan aniga ogaado dadka qaarkood markaan arko waxaan weydiiyaa cudurka macaankan qabaayo yahda qofkii marka wuxuu leehay sokorteedu waa saddex boqol sokortaa saddex boqol maraysa maanta ayay ii sheegaysaa bis cudurkii meeshuu maray haddaan hadda dhiig qof walba halkan jooga ka qaado sokortaadii meeshay maraysa haddar bay ii sheegaysaa laakiin ii sheegi mayso cudurkii diabetiskii meeshuu maray dhakhaatiirtuna waxay ogyihiin dhiig la qaado ayaa jira oo sheegaya cudurka sokorta ama macaanka meeshuu maray kama hadlayo sokorta maalintaa meeshay marayso dhiiggaas ayaa marka dhakhaatiirta xukuma in dawey lagu siiyo in cirbad lagu siiyo in laba dawo lagu siiyo ama in dawooyinka lagaa joojiyo kuwa waxaad arkaysaa dhiiggoodii uu kuwii caadiga uu la mid yahay laakiin weli insulin lagu sii durayo oo saddex dawo qaata oo maalin walba yani ku rafaadsan laakiin dhiiggii cudurka sheegay hemoglobin a one c loo yaqaano aan war dadki ma oga haddii qofkii haddeer sokor laga qaado wuxuu sheegayaa sokortii haddeer inta ay tahay laakiin ii sheegi mayso cudurka meesha u maray marka waxaanan ogeyn way ku dhaawacaya waxaan aqaan nin dhalinyara oo kob iyo labaatan jira oo insulin qaadeynayay muddo saddex sanadood oo cirbad lagu duray maantana waxba qaadan maxaa yeelay dhiiggiisii waa normal wuxuu u baahan yahay ma jirto dhakhaatiirtu waa busy way fiirinayaan qofkii cudurkaan buu qabaa deerfood daawadiisiiwa marka qofka hadduu og yahay cilmina u leeyahay cudurka haya su-aalooyin uu dhakhaatiirta weydii karaa jiro waa tii labaad oo aan ka rajaynayo markaas kale inuu mujtamacaas uga faa'iideeyey ta saddexaad waxay tahay cudurrada waddanka ku badan waxay ku badan yihiin dadka inkamkoodu iska yari meel walba cisbitaal weyn uu ku yaalo mar dadka maraykanka ufiirso cisbitaalka cisbitaalka uu ka weyn wuxuu ku yaalaa neighborhoodka uu ka khatarsan yahay cisbitaalada maraykanka ugu waaweyn waa sideed hanafinka ku jira king hospital oo l a ku yaalo jefferson oo miami ku yaalo waxaa jira drew hospital oo l a ku yaalo washington c general soo magacaabo medical school walbana wuxuu ku yaalaa medical school suburban ku yaalla arki maysa ama cisbitaal suburban ku yaalla arki maysa bal cisbitaal minatoonka ku yaalla ii sheega ama mid ku yaalla eden prary ma jiro cudurradu waxay u badan yihiin masaakiinta waa la ogi sababtuna ma ahan in in iyaga loo doortay ma laakiin educationkii baa dadkii ka maqan qofka marka haddaanu wixii aqoon hybertensionka waddanka number one waxaa ah dadka madow diabeteska number one waxaa ah dadkan loo yaqaan native indianska cudurka cervical cancerka naagaha madow baa number one cancer oo dhan markaad isku soo duubduubto madowgaa number one maxaa keena waxaa marka there's a reason annaga marka ma rabno inaan statistica ka ka mid noqono ma rabno haddaan soomaalina wuxuu ilaahay soo qadaray faalxamdu lilah calaa kulli xaal laakiin qofku inuu dadaalo oo wixii uu ogyahay ayaa la rabaa in markaskan uu markaas yeesho buugag yaryar oo qofka soomaaliyeed uu akrisan karo si cuduradaas markaas uga hortago si cuduradaas markaas uu ogaado kii qabeyna sidii uu isaga daaweyn lahaa si markaa qofka soomaaligaa uu u ogaado in qofka xataa u tarjumaya uu su-aal weydiin karo maxaa yeelay horeyna waan u sheegnay haddaan aniga aan walaalkay sheikh aan wax u sheego aan ihaahdo ninkaa u sheeg u kaasna kaa usii sheego sheekadu isbedelaysa marka marka qof loo tarjumayo kelmadda caafimaadka way ka duwanta horey baan u sheegnay nin baa soomaaliyada halkan waxaa la yihi dhakhtar buu tagay markaasuu dhakhtarkii wuxuu yihi weydii ninkan does he have heartburn gabadhii tarjumaysay ma ad taqaan heartburn markaasay tiri wadnaha ma ku gubtaa odaygi wuxuu waxa idilay waa wadnaha odaygan waxa meesha geyy maalintaas waxay ahayd caloosha xanuunaysa oo gaas baan qabaa oo leeg kalmadihii gaaskaa socdo marka ma raashinkaa ku dhiba ma qaxwadaa ku dhibta ma caanaha ku dhiba xanuunkan ma gaajadaa ku dhibta su-aalooyinkiis ugu waday dhaktarkii wuxuu yihi ask him heartburn maley markaasi gabadhii tiri wadnaha gubanaya war wadnaha baa udhintu yiri odayg caloosha bal meel noo dhig maalin kale usoo noqonaya odayga waxay noqotay in cardiogram la saaro in eco cardiogram loo diro in stress test loo diro in asbrin la siiyo oo asbrinkii u daran saan u ognahay cudurkan gastridiska waana wada ognahay kelmadan heartburn inay tahay laabjeex soo maha daacaquran dad baa yidhaahda marka waxaan ka wadaa yani waxyaabahaas yaryar oo mujtamacu ka faa'iidaysan karo oo markaska looga baahan yahay insha allahu inuu inuu sameeyo walaalkii sancaani baa kelmad halkan ka yiri oo ahayd masaajidkii hore ee burburay wuxuu yihi halkaas ay xanuuntay markii uu burburay kelmaddu yirin waxay ahayd yani ninkii dadaalay inuu ilaahay la jiro taa shak kuma jiro maxay ilaahay baa noo ballan qaaday oo yihi waman yataqi llaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xayu laa yaxtasib ninki ilaahay ka baqa yani ilaahay dib u furay wayarzuqhu min xayu laa yaxtasib yani ilaahay risqiga wuxuu kaa siinaya meel aadan ka malaysanayn bal aayadda si fiican uga fikir risqi markaan leenahay raashin ma ahan risqiga waxyaabo badan buu ilaahay kusoo koobay carruurtaa ka mid a nabadgelyadaa ka mid a taqwada ilaahay marka waxay ka mid tahay daawada sana amisana iimaanka ilaahay aada ku qabtid waridaa bilkhaliil yacni waxaan degannahay waddan aan ummaddu waxba ku filnayn bal caawa gaarin aado bax waddankaasaa qaylinaya maalin walba ole dhaqaaleheni waa burburay oo waa rafaadsan oo gaajo baa jirta iimaan la-aantu waxay ka mid tahay waxaa stresska keena oo mujtamaca u keena cudurka saan aaminsana taqwo la-aan ilaahay haddaad ka baqaysid ood ilaahay tala saaratid waxay ka mid tahay caafimaadka waxaan iska dhahayo ma ahan waa wax daraaso lagu sameeyey waa dankan maraykanka jaamacadda duke university baa samaysay oo baartay dad diinta kirishtaanka aaminsan kuwa yahuuda kuwa muslimiina iyo kuwan diin aaminsanayn iyo kuwan ilaahay aaminsanayn ilan atheist iyo agnostic way kala duwan yihin shantaas ruux baa la baaray oo la ogaaday kuwa diinta aaminsan oo ilaahay aaminsan inay ka caafimaad badan yihiin laakiin kuwa iimaanka leh ayaa kasii weyn marka waman yattaqi llaha yajcal lahu makraja suuradaa keligeed ilaahay taqwadu kaga hadla waman yattaqi llaha yajcal lahu min amrihi yusra ninkii ilaahay ka baq yajcal lahu min amrihi yusraa markaskaas taqwada ilaahay lagu aasaasay ilaahay waa u fududaynaya yani taqwada ilaahay wixii lagu aasaasay waman yattaqi llaha yajcal lahu min amrihi yusra yani suuradaa gudaheed ayuu ilaahay haddana wuxuu ku yihi waman yattaqi llaha yukafir canhu sayi'aatihi wayucdim lahu ajra bal fiiri waa suura keliya yukafir canhu sayi'aatihi yani qof aanan xumaan lahayn bin aadan aan ahay yani ma ma jirto laakiin ilaahay ninkii ka baqa oo ku sameeya yani markaad soo toostid muslimiin aan nahay walaalkii ugu horrey baa wuxuu yihi islam is a way of life saacaddaad soo toostay gaarigaas aada wadid aada highway kusoo socotid shaqada hadday qof kaa caraysiiso your pulse goes up your heart rate kor buu kacaya your blood pressure kor buu kacaya your chloric acid oo calooshii sii daysa kor bay ukacaysaa waa xanaaqaas yar aada xanaaqday laakiin qofka islaamka waa qof discipline leh waxyaabaha aad u xanaaqdid waa inay ahaadaan wax mujtamaca ka xanaaqsiya oo ah xaqdaro inaad u xanaaqdid waa wax yar inaad u xanaaqdid ma aha maxaa yeele caafimaad daraday ka mid tahay xanaaqa faraha badan talyaaniga wuxuu naga tegay cudurro fara badan cudurradu naga tegay wax kusoo koobaya laba waxyaabood baa ka mid qof walboo soomaali ah soomaalida waxaa la yihi waa dad kulkulul qof kastoo soomaali oo talyaaniga ku xanaaqay wuxuu dhihi jiray muxuu dhihi jiray sbilitaad qabtaa had kuwa dhakhaatiirtu halka jooga waa ogey ninka sbilita saddex qaybood bay uqaybsantaa qaybta hore oo raash ah qaybta labaad qaybta ugu dambaysa neurosyphilis haddii kugu dhacdo xanaaq baad sheegaysaa ma nibirsan karti haddii maskaxda kaa gasho inaad xanaaqda iska daa waa kuwaalis ma socon kartid hilla ma qaadi kartid waa la yaqaanaa dhug la yira bug la yiraahdo blood money akriya oo akriya taarikhda ka dhacday jaamacadda tuskegii university la yihahda alabama ku taal madowga sida loo galay nineteen forties marka waxaan ka wadaa wuxuu naga tegay cudura qof walba madax xanuun ama xanaaqsan u yihi wuxuu qabaa neurosyphilis xanaaqu cudur maaha xanaaqu waxay ka mid tahay waxyaabaha lack of discipline-ka waa jirtaa qof dadyaa dadyaa dadka qaarkood ee qaba stresska ama anxiety-ga inay xanaaqaan talyaaniga wuxuu kaloo nagaga tegey waxa la yihahda kaaba qabiil buu noo samey kelmaddaa kaaba qabiil ayuu nooga tegey salaatiin iyo waxyaabo kale aan lahaa jirin cudurro badan buu marka noogaga tegey dadkeenina weli waa aaminsan yahi haddaan mataal soo qaado qofka soomaaliyeed xanuun ayuu wuxuu la barbar dhigaa cudur qofku haddaanu xanuunsaneyn cudur ma qabo marka qofka laga helo cuduradan hybocolestreamig loo yaqaano lipid profile-ka ah scolesterolkaagaa badan anu meel bay xanuuni maysa waa maxaa colesterolka la sheegay maxaa yeele xanuunkii iyo jiradii way noo simanta cudurro badan baa jira marka silent killers ah dhikarkaa ka mid waxaad dareemaysa ma jirto markaad madax xanuun wax dareento waa maru kugu tegay waxaa ka mid a cuduradan colosteroolka u keeno ilaa ay kugu bataan waxaad dareemaysid ma jiro cudurro xanuun aa jira kansarka ilaa uu kugu fido ma ogaan karti maanta dhan baa igu dambeysay gabar saddan iyo laba sano jirta oo oo kansar uu ka galay keliya labada keliba uu ka galo labaa laba isdun jir waxaa keliya ogaata waxay shalay bay socon weyda way socda sababtay la socdan waxaa weeye anemia dhiiggeeda hemoglobinka ayaa wuxuu marayay shan markay dhacday isbitaalka la geeyey bal hala baaro la yihi markaa kadib baa la ogaaday inay qabto renal cancer carci waxa la yihahdo carcinoma oo halisa marka cudurro waxaa jira aanan hadlayn ilaa ay kusoo degtaan maahaan marka sababtaasa ugu wacan maraakiiskan oo kale in loo baahan yahay inay wax ka qabtaan cilmiga mujtamaca la barayo dadka wax akriya ee walaalaheena ee cilmiga lehna cilmigaas ilaahay u dhigtay inaanay ku kibrin ee mujtamacoodii ay ugu khidmeeyaan oo mujtamacoodii wax ugu qabtaan walaalahood caafimaadka ay ay kala tacaalaan ee bugaagaa la qori doono ay ka qayb qaataan ee aanay qof kaliya kusii dayn oo qof walba qeybta ka saaran uu kaga soo baxo insha allah waxaan kusoo khatimayaa maraykanka waxay qabaan mahmaahna maahan laakiin waxay yidhaahdaan ilaan wax walba maraykanka wa waxay mahmahdooda kaga soo qaataan lacag waatanay yihaahdaan time is money bay yihaahdaan waktigu waa lacag waxay yihaahdaan an ounce of prevention saves a dollar yani wax yar oo aada prevention samaysid dollar bay ku meel kuu dhigaysaa waxay ka wadaan haddaad cudur ka badbaado aada iska celisood ogta yani berrito waxay kaa badbaadinaysaa sidii aada cudurkaas uga badbaadi lahayd maalin keliya oo aada cudur yani aada iska difaaci karta aada u jiratid oo caruurtaadii iyo reerkii iyo wixii disruptionkii loo noloshaada ku dhacay ayaa waxaa ka fiican in cudurkii cilmigiisii aada ogtahay magaalada kuma arko bugaag ama bugaag yar yar oo shan daqiiqa qaadanaya meel walbaad ku arkay luqad walba xataa luqadda spanishkan ku arkay ma lihin annaga marka markaskaasoo kale waa u baahannahay insha allah waa farxad weyn in la furo yani islaamka waan walwalnaa walaalkay sancaani baa wuxuu yihi waxyaabaha xun baan ku fikirnaa mar walba islaamka yani sideeddii sano naga soo tagtay keliya ayaan ognahay in weerar iyo dagaal lagu hayo sideeddaas sano soomaaliya an markaan ku korayay soomaaliya waxaan arki jiray gabdhaha soomaaliyeed oo wata saakooyin iyo dirac iyo balaayo yaa arka maanta saxwa islaamiya ayaa noo timid haddaan islaamka qabsano oon ilaahay ka baqno waataan niri waman yataqi llaha yajcal lahu makraja ilaahay waa noo naxariisanayna naxariistaas waxaan ka wadaa iimaankeenna ayuu adkeynayaa islaamnimadeenna ayuunu adkeynayaa maxaa yeele ilaahay asagaa yihi ina allaha yudaaficu can ilmu'miniin wax laga baqo ma jirto isagaa isagaa noo ah difaac there is nothing to be worried about wax laga baqo stresskana ma jiraan haddaad muslim tahay ilaahay tala saar walaa caafimaadkaaga ha ahaado nabadgelyadaada ha ahaato personalityga ha ahaato caafimaadka guud sidaasaad ku helay ilaahay tala saaro waad caafimaadaysa wixii waajib ku saaranna selfish ha la noqon